alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu cala almabcuuhi raxmata lilcaalamiin sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin waxaynu soo maray jannada iyo naartu inaanay dhammaanahayn maxaa u daliila ma daliil ma daliil aayaat min alqur'an wa axaadiis nabowiya waladilatu kahiira faminha fadl aayadaha badan ee ku soo aroora ilaahay waxa subxaana wa tacaala khaalidiina fiiha abada aayadahaas
khaalidiina fiiha abadan aayadaha sheegaya jannadana in badan bay ku soo aroortay naartana way ku soo aroortay abadan iyadoo la raaciyey imise meelood bay naarta kuwa gelaya iyadoo abadan la raaciyay ay ku soo aroortay ha saddex meelood ayay ku soo aroortay suuratu nisaa suuratu laxzaab iyo suuratu aljin jasakum allah khayr hadda jannad iyo naartu miyay jiraan mise wakti dambaa la abuuri doono way jiraan cinda ahli sunna waaya maxaa u daliila wama daliilu calaa dalik a fadal Ah, jannada naartana maxaa la yidhi uciddat lilkaafiriin jasaaka allah khayr labaduba inay diyaarsan yihiin baa ilaahay sheegay adilo badan oo kaloo qaar aynu carabka marinayna waa u daliil waay wuxuu halkan sheekhu labada sheekh waxay halkan inoogu sheegeen wannaaru ciqaabun liahli macsiyatihi ilaa man raxim dadka ahlu macsiyaha ah ee ilaahay caasiyey baa naartana lagu ciqaabayaa naarta gelaya imise qaybood bay u qaybsamaan ahlu naarku dadka naarta gelaya imise qaybood bay noqonayaan ah cindakum ya jamaaca qaybta ugu horeysa waa maxay yaa sheekh waa kuwa kufaarta ah ma laga soo saaraya iyaga way ku waarayaan haya qaybtaas labaad munaafiqiinta kuwa nifaaqoodu uu yahay ictiqaadigeed iyaguna waa gaala uun iyaguna waa kufaarun kuwaasi walow dee islaamnimo ha muujistaane laakiin waa gaalo hoostay gaalo ka yihi ma fahanta marka iyaguna waaba fi darki lasfali min annaar ina almunaafiqiina fi darki lasfali min annaar labadaa qaybood qaybuun isku dhaho gaaladu way gelayaan waanay ku waarayaan haye cidda kale gelaysaa waa dadka ahlulkabaa'irka ah macni waxyaabo gaalnimo ka sokeeya ku dhintay kuwaasi marka horeba waanaynu arki doonaa kitaabkana way noogu imanaysaa waa taxta mashii'at illah soo ma haddii ilaahay u dhaafo oonu kuba ciqaabin dee naar geli maayaan haddii laakiin ilaahay subxaana wa tacaala aanu dhaafina uu ku ciqaabo naarta way gelayaan laakiin ma ku waarayaan mise kuma waarayaan kuma waarayaanoo waa laga soo saarayaa ok qaala qaala almualifaan ama qaala alimamaan raximahuma allahu tacaala wاlmiisaanu aladii lahu kifataan wاlmiisaanu miisaanka aladii kaasoo lahu le kifataani laba kafadood leh kaasoo yuusanu lagu miisaamayo fiihi dhexdiisa acmaalulcibaadi camalada addoomaha xasanuhaa keeda wanaagsan iyo wasayu-ahaa keeda xunba xaqun xaq weeye nusqadaha qaar xaq laba jeer bay soo noqonaysaa miisaanku waa xaq haddana xagga dambe xaq yani miisaanku waa xaq sifaadka iyo tilmaamaha inuu leeyahayna waa xaq bay noqonaysa miisaanku waa arrimaha aakhiro waxa weeyaan marka inagaga horeeya waana arrin qeybiyahoo inaga maqan oo ilaahayna ka warramay rasuulkuna ka warramay calayhi asalaatu wasalaam inaynu rumaynaana markaa inagu waajiba ilaahay baa qur-aanka ku sheegay inuu xaqiyoo yidhi walwasnu yowmaidin ilxaq waalwasnu yowmaidin ilxaq miisaanka la ismiisaamayaa maalinka qiyaamo waa xaq weeye ilaahay baa yidhi wanadacu lmawaasiina alqisطa liyowmi اlqiyaama waxaanu dhigaynaa miisaanada cadaaladda ah liyowmi اlqiyaama ay fii yowmi اlqiyaama maalinka qiyaame dhexdiisa miisaanada ayaa waxa weeye la taagayaa falaa tudlamu nafsun shay-a marka miisaanku waa xaq adilo badan baana ku soo aroortay laba kifadoodna wuu leeyahay oo wuxuu sheekhu yidhi aba labada imaam waxay idhaahdeen aladii lahu kifataan laba kafadood inuu leeyahayna waxaa u daliila xadiidkii sugnaa ee macruufka ku ahaa xadiidu lbitaaqa nin la imanaya xaashiyo fara badan sagaal iyo sagaashan sijili ama diiwaan oo loo soo saarayo bitaaaqaday waxa weeye ku taallo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan cabduhu cabdullaahi wa rasuuluh ayaa rasuulkeennu inoo sheegay calayhi asalaatu wassalaam oo xaashii faraa badnaana la saarayo kifad bitaaqada laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuullah ay ku taallayna kafad kale la saarayo oo dabadeeta kelimatu towxiid ay ka xoog badanayso ka cuslaanayso xaashiyihii faraha badnaa iyo wixii ku yaalay marka waxaa laga qaadanayaa xadiidka inuu laba kafadood leeyahay miisaanku waana min ictiqaadi ahli sunna carab ma leeyahay masalada insha allah kutubta dambe ayaynu kaga hadli doonaa wuxuu sheekhu yidhi yuusanu fiihi acmaalu lcibaadi xasanuhaa wa sayi'uhaa miisaanka maxaa lagu miisaamayaa camalada addoommaha ka xun iyo ka wanaagsanba oo wixii xasanaad iyo wanaag addoonku uu la yimina waxaa la saarayaa kafad wixii uu xumaanayii sayi-aad la yimina kafadda kalaa la saaraya markaa sida ilaahay sheegay subxaanah faman haqulat mawaasiinuhu fahuwa fii ciishati raadiya faama man haqulat mawaasiinuhu fahuwa fii ciishati raadiya waama man khafat mawaasiinuhu faumuhu haawiya wamaa adraaka maa hiya naarun xaamiya qofkii maalintaa xasanaadkiisu ay cuslaadaan ee sayi-aadkiisa ay ka bataan kaasi wuu liibaanaya kuwa sayi-aadkoodu ay bataanna waa kuwa khasaaraya weeye fa ulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum bima kaanuu biaayaatina yadlimuun in la miisaamayo acmaasha adilaa u daliila waxaa ka mid a xadiidkii saxiixeynka ku yaala min xadiidi abi hurayra kalimataani khafiifataani cala lisaani haqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila araxmaani subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim laba kelmadood oo ku fudud carabka miisaankana ku culus baa rasuulku yihi calayhi asalaatu wassalaam allaha raxmaanka ahina wuu jecel yahay waa labadaa kelmadood subxaana allahi alcaiim subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcaiim marka miisaanka ku culus buu yidhi oo acmaashii in la miisaamaayo ayaa xadiidku markaa daliil u yahay walaa shaka fii dalik sida saxiixa waxaa kaloo la miisaamaya acmaashoo keliya la miisaami maaye eh suxufulacmaal ama xaashiyaha camalku ku qoran yahayna waa la miisaamaya oo xadiidka xadiidu lbitaaqa ku caanka ah ee xaakim iyo alimaamu tirmidiya ay wariyeen ayaa waxa weeye u daliila waxaa kaloo la miisaamayaa qofka qudhiisa ama caamilka qudhiisiina waa la miisaamayaa oo rasuulkeenu calayhi asalaatu wassalaam waa ka yidhi innahu layaأti arajulu alcadiimu asamiinu yowma alqiyaamati laa yazinu cinda allahi janaaxa bacuudah waxaa qiyaamaha imanaya nin weyn oo markaa shilis oo ilaahay agtiisa aan la miisaan ahayn garab kaneeco wa qaala iqra'uu falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasnaa xadiidkii cabdilaahi bn mascuud rasuulku calayhi asalaatu wasalaam mijihiisa markay ku qosqosleen uu ka hadlay ama dhudhummadiisa ee uu lahaa labadaasi mijood ilaahay agtiisa uxud way ka culus yihiinna isna waa u daliil khulaasadu waxay tahay sida adiladu tusinayso camalka iyo caamilka oo qofkii samaynayaya iyo suxuful acmaal oo xaashiyihii lagu qorayaya intaba waa la miisaamayaa weeye waayahay waana xaq waana baatil waa miisaan xaqiiqiya cinda ahli sunna waana baatil in la yidhaha miisaan xaqiiqii ma jire eh waxa weeye wuxuunbaa markaa la muujinayaa cadliga ilaahay iyo arrimaha ah waa kinaaya can idhaari cadli illaah ama can cadli illaahi saas oo kale cibaaraadka noocaasa in ahlbidaca qaarkood siday cabiraan la yidhaahdaa waa halad qaalaa waxay idhaahdeen labada imaam walxawdu darka almukaramu bihi lagu muus- la- lagu maamuusayo ee ilaahay ku maamuusaayo nebiyunaa nebigeenna lagu maamuusayo sala allahu calayhi wasalama xaqun isaguna xaq weeye darka rasuulkeenna calayhi asalaatu wasalaam lagu maamuusayaana xaq weeye marka darka rasuulka waxaa ku soo aroortay axaadiis aada iyo aada u badan baa ku soo aroortay xadiidtaasoo ahlulcilmigu ay idhaahdeen waa xadiid mutawaatiro ah oo saxaabo badani rasuulka ka wariyeen calayhi asalaatu wassalaam oo waa ka alimaamu suyuuti abyaadda ku jamciyey mima tawaatara xadiidu man kadab waman banaa lilahi beytan waxtasib waru'yat shafaacat walxawdu wamasxu khufayni wahadii bacdu ay bacdu maa tawaatar macnihii waxyaabaha axaadiisteedu ay tawaaturtay waxaa ka mid a xawdka axaadiista ku soo aroortay xawdkaa ka mid a xaadiidta sheegaysana waxaa ka mid a xadiidka cabdilaahi bnu camar ee bukhaari wariyey qaala qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalama xawdii masiiratu shahrin maa'uhu abyadu min allabani wa riixuhu atyabu min almiski wa kiisaanuhu ka nujuumi asamaa man shariba minha falaa yadma'u abadan xawdkaygu waa bil in loo socdo weliba xagga dherarka iyo xagga ballaca mid walba wuxuu yahay bil in loo socdo biyihiisu caanaha way ka cad yihiin xagga urtana miskiga udgoon way ka udgoon yihiin koobabka lagaga cabaya dul yaallaa waa sida xidigaha samada oo kale xagga tirada iyo xagga quruxda iyo werwerkaba qofka ka cabbaana dib u haraadi maayaa rasuulku uhi calayhi asalaatu wasalaam yowma alcadshi alakbar maalinta haraadka weyni jiro ayaa dadka wanaagsan laga waraabinaya cidda adduunyada intay joogtay ka cabtay sharcigii nebi moxamed calayhi asalaatu wasalaam ee raacday ayaa maalintaa haraadka darani jira xawdka rasuulka laga waraabinaya calayhi asalaatu wasalaam sidaa awgeed baa waxaa soo arooray dadka qaar in loo diidayo oo laga eryaayo xawdka rasuulka dadkaana waxay ahlulcilmigu yidhaahdaan axaadiidtu sheegayso waa kuwii rasuulka dabadi ridoobay calayhi asalaatu wasalaam ama diintaba ka noqday culimmada qaarkood waxay ku daraan kuwa ahlulbidaca ah ee rasuulka dabadi bidcooyinka iyo waxyaabahaan diinta ka mid ahayn kusoo darayna way soo gelayaan bay idhaahdaan cumuuman waxaa halkaa laga qaadanayaa itibaaca in lagu dadaalo sunnada rasuulka in la raaco calayhi asalaatu wasalaam si xawdkiisa looga cabo in la yska ilaaliyo ibtidaaca iyo waxa weeye waxyaabo aan jirin in diin laga dhigta ama lagu soo daro diintana in aada iyo aada la ysaga ilaaliyo si aan kacabista darka rasuulka looga qadin waayahay xawdku ma rasuulkeenuu ku gaar yahay calayhi asalaatu wasalaam mise ambiyada kalena way la wadaagaan kolley masaladaa xadiid baa ku soo arooray xadiidu samura oo laga wariyey rasuulku inuu yihi calayhi asalaatu wasalaam ina likulli nabiyin xawda nebi waliba dar buu leeyahy waana isugu faanayaan cidda u soo arooreysa waanan markaa waxaana rajaynayaa ka ugu soo darkiisa cidda ugu badani usoo arooreyso inaan noqdo calaa macna alxadiid xadiidkaasoo kale kolley dariiqa alimaamu lima- albani wuu daciifiyaa laakiin wuxuu dhahdaa duruq kale shawaahid buu leeyahay marka ahlucilmiga qaarkood oo alimaamu alalbani ka mid yahay way quweeyaan xadiidkaa haddii lagu socdo ee nebi weliba dar buu leeyahay darka rasuulkeennu calayhi asalaatu wasalaam waa ka ugu weyn ee ugu qiimaha badan dadka ka cabaya u soo aroorayaana ay ugu badan yihiin wuxuu uhi sheekhu walxawdu ee darka almukaramu bihi lagu maamuusayo nebiyunaa lagu maamuusayo sala allahu calayhi wasalam xaqun weeye isaguna waa xaq cidda sidaynu shalayba xusnay fadiilo diidda ama arrin xaqa intii xujadu soo gaadhay dabadeed cidda inkirta ama diiddana salafku waxay ku habaari jireenba inaan ilaahay fadligaa iyo wanaaggaa siinin oo hadalkii alimaamu axmed kuwa ru'yat lmuuminiina lirabbihim fi laakhira uu ka yidhi waa inagii soo maraynay halkan oo kale ninkii la odhan jiray ibnu ziyaad saxaabigii la odhan jiray abu barsat alaslami ayuu weydiiyey oo uu yihi markaa ma maqashay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo xawdkaa wax ka sheegay waa kii laha ahaayoo mar kama maqal oo labo kama maqal oo saddex kama maqal oo afar kama maqal oo shan kama maqal intaa ilaa uu tiriyey in badan muxuu ku soo gebagabeeyey faman kadaba bihi falaa saqaahu llahu minh qofka beeniya alla kama waraabiyo buuri qofka beeniya alla kama waraabiyo marka waxaynu rajaynaynaa kuwaa beeninayaa inay ka mid noqdaan kuwa laga eryaaya darka rasuulka calayhi asalaatu wasalaam qaalaa waxay idhaahdeen labada imaam washafaacatu shafaacaduna xaqun xaq weeye yacni ergada waxa weeyaan la ergeynayo oo cidda ilaahay u ogolaadaa aakhire ay ergeynaysaana xaqun xaq weeye ee shafaacadu dee qur-aanka in badan bay ku soo aroortay xadiidka rasuulkana calayhi asalaatu wasalaam in badan bay ku soo aroortay noocyaanay leedahay oo shafaacadu marka hore qur-aanka marka la eego shafaaca manfiya iyo shafaaca muhbata bay u qaybsataa mid la diiday waa ta aan shuruuddii laga helin iyo mid la sugay waa ta shuruuddii laga helay taan shuruudda laga helin shafaacadii ay sheegan jireen gaaladu bay ahaydey ee makhluuqaadka kala duwan ay caabudayeen u tiirin jireen ay odhan jireen waa inoo shafaaco qaadaysa wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yanfacuhum walaa yaduruhum wayaquuluuna haaulaai shufacaa'una cinda allah taas iyadaabay waxa weeye ahayd qur-aankana in badan baa aragteen iyadoo shafaacada la nafiyayo marka ta suganina waa ta shuruuddii laga helay oo shuruuddaasi waa maxay kow waa idn ullah ay lishaafic an yashfac waa ilaahay inuu cidda ergeynaysa u ogolaado inuu waxa weeyaan markaa ergeeyo ilaahay baa yidhi man da ladii yashfacu cindahu ilaa biidnihi keebaa ilaahay agtiisa ergeynaya isagoo u ogolaado mooyaane waayahay ee shardiga labaadna waa aridaa ay can ishaafici waalmashfuuci lah ka ergeynaya iyo ka loo ergeynayaba ilaahay waa inuu raalli ka yahay oo dabcan waa la ogyahay oo cidda ilaahay agtiisa ergeynaysa waa cid ilaahay raalli ka yahay agtiisana jaah iyo qiimo ku leh cidda loo ergeynayaana inuu ilaahay raalli ka yahy waxaa looga jeedaa cid ahlu tawxiida waa inay tahay oo ilaahay raalli ka noqon maayo mana fasaxayo ahlu shirkiga in loo ergeeyo soo ma aragtid cidda ilaahay uu ogolaanayo in loo ergeeya waa dadka ahlu tawxiidka yaclamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum walaa yashfacuuna ila liman irtadaa wahum min khashyatihi mushfiquun aayaadka qaarna labada shardiba waaba loogu sheegayo waa waa la israaciyey wakam min malakin fi samaawaati laa tuqni shafaacatuhum shay-an ila min bacdi an ya'dana allahu liman yashaau wayardaa shafaacada haddaba shuruuddii laga helay ee sugan qaybay u qaybsantaa qaarkood rasuulkeennay ku gaaryihiin calayhi asalaatu wasalaam qaarna rasuulka kuma gaar aha ee waa lala wadaagaa ahlulcilmigu ilaa shafaacaadkaa sugan ilaa sideed nooc bay gaadhsiiyaan waxaa shafaacaadkaasi ka mid ah shafaacaadka rasuulkeennu calayhi الsalaatu wasalaam shafaacada uu ugu shafaaco qaadaya ahlujannuhu inay galaan jannada inay jannada galaan uu ugu shafaaco qaadayo oo albaabka rasuulka calayhi sala albaabka jannada ee rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam shafaacadiisaa lagu furaya cid rasuulka ka horeysaana ma gelayso albaabka jannaduu imanayaa isagoo xidhan markaasuu dabadeetana waxa weeyaan inuu gala dalbayaa markaasuu malagii joogay odhanaya waa iyo waa muxamed kolkaasuu malagu ku odhanayaa bika umirtu anlaa aftaxa axada qablak xadiidka saxiixa ku yaalla adigaa lay fara cid kaa horeysa inaanan u furin waay waxaa ka mid a shafaacaadka shafaacaadka ahlulkabaa'irka rasuulku calayhi asalaatu wasalaam uu u ergeynayo oo maalan dad naarta mutaystay baa loo ergeynaya in naarta laga baajiyo kolkaasaa shafaacadaa lagaga baajinaya qaar naarta mutaystay oo galayna waa loo ergeynayaa shafaacadaasaa naartii lagaga soo saaraya qaar sayi-aadkoodii iyo wanaagyadoodu sinmeen culimada qaarna waxay dhahan waa ahlulacraafka ilaahay uu ku sheegay suuratulacraafi waxaa loogu ergeynayaa inay jannada galaan oo saasaa jannada lagu geynaya qaar jannada galay waxaa loogu ergeynayaa darajaadkooda in la dallaco oo waxa weeye la kor yeelo dadka qaar waxaa loogu ergeynayaa inay jannada ku galaan xisaab la-aan iyo cadaab la-aan shafaacaadka sugan waxaa ka mid ah shafaacada rasuulku calayhi asalaatu wasalaam adeerkii abu aalib uu markaa ugu ergeynayay in cadaabka laga khafiifiyo ergadaasi kumay anficin in cadaabka laga soo saaro ha yeeshee in laga khafiifiyo ayay waxa weeyaan markaa ku anfacday waaya marka adigu calaa kulli xaal noocyadaasay shafaacaadku leeyihin waxaa kaloo ka mid a dee ashafaacat alcudmaa shafaacadii weyneyd baa ka mid a halkan kolley shafaacada khilaafku uu ku jiro ee waxa weeyaan loo jeedaa inta badan waa shafaacatu ahli lkabaa'ir waa shafaacada loo ergeynayo dadka ahlulkabaa'irka a weeye oo qaarkood markaa loogu ergeynayo jannada inaanay gelin oo laga baajiyo qaarkoodna loogu ergeynayo naar cafwan qaarkood waxaa loogu ergeynaya naarta inaanay gelin oo laga baajiyo qaar naarta galayna waxaa loogu ergeynaya in laga soo saaro naarta shafaacada caynkaasa weeye shafaacadaasi shafaacatu ahli lkabaa'ir axaadiidta si gaara iyada ugu soo aroortay marka shafaacaadka kaleba laga yimaado waa mutawaatir bay ahlulcilmigu yidhaahda ya shafaacatu ahli lkabaa'ir sidaa awgeed baa markii khawaarij iyo muctasila ay soo baxeen iyagoo shafaacadaa diidaaya shafaacatu ahli lkabaa'ir waxay ahlu sunnihii iyo ahlu xadiidkii aada ugu dadaaleen adilada sheegaysa inay muujiyaan oo ay wariyaan oo kutubta ay ku jamciyaan si xaqu dadka u gaadho oo warkoodaa baatilka ana meesha looga saaro waaya waxaa ka mid ah adilada sheegaysa shafaacatu ahli lkabaa'ir xadiidka rasuulkeenu yihi calayhi asalaatu wasalaam likulli nabiyin dacwatu mustajaaba فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة نبي ولبا وحولها أو إلهي سيي دعو لك أقبل أيه نبي ولبانا دعدي سيود تجستي أنا وحويان وان دب لكتي دعدي لك أقبل أيه آخر قيامها أيان دب لكتي أمضي إذا دب لكي أه وحالك لك قادر أيام أهل العلم يقول rasuulkeenii sharafta badnaa calayhi asalaatu wasalaam siduu ummadiisa ugu dadaalayey iyo siduu khayrka ula jeclaa sida ilaahayba ku sifeeyey bilmu'miniina ra'uufu raxiim fa hiya naa'ilatun in shaa allahu man maata min ummatii laa yushriku billaahi shay-a shafaacadaydasa way gaadhaysaa in shaa allah qof kasta oo dhinta oo ummadayda ka mid ah isagoon ilaahay subxaanahu wa tacaala u shariik yeelahayn way gaadhaysaa weeye waay waxay idhaahdeen labada imaam wa anna naasan iyo in dad min ahli tawxiidi ahlu tawxiidka ka midi yakhrujuuna ay ka soo baxayaan min annaari naarta bishafaacati shafaacada ay kaga soo baxayaan xaqun xaq weeyi iyaduna waa xaq weeyi oo dad waxa weeye ahlu tawxiida oo mu'miniina iimaankoodu haba yaraadee oo waxa weeye naarta dabadeetana dembiye ay sameeyeen oo aan shirki ahayn ku galay ayaa waxa weeye ka soo baxaya naarta maxay kaga soo baxayaan shafaacaday kaga soo baxayaan shafaacatu shaaficiin cidda ergada ilaahay subxaana wa tacaala uu ogolaado nabigeenna muxamedi ugu horeeya calayhi asalaatu wasalaam shafaacadooda ayay kaga soo baxayaan ilaa oo dee naarta laga soo dhammeeya dadkii ahlu tawxiidka ahaa oo cid iimaan iyo tawxiid ku dhimatayba naarta aanay ku hadhin sidaasaa ahlu sunnuhu ay rumaysan yihiin xadiidta faraha badan ee ku soo aroortay in laga soo saaraayo dadka ahluliimaanka naartuna waa macruuf weeye qolyaha markaa khawaarijta iyo muctasilada la yidhaahdaa iyagu shafaacadan shafaacatu ahli lkabaa'ir way diidan yihiin xadiid kolley imaamu axmed iyo ay wariyeen oo saxiixana waxaaba lafdigiisu ahaa shafaacatii liahli lkabaa'iri min ummatii soo ma aragtid lafdigiisu saasuu sariix ba ugu ah markii abu hurayra rasuulka weydiiye calayhi asalaatu wasalaam cidda man ascadu annaasi bishafaacatika yowma alqiyaama ya rasuula allah qaala ascadu annaasi bishafaacati man qaala laa ilaaha ila allah khaalisa min qalbih marka dadka ahlu tawxiidkaabaa iska leh shafaacada ahlulkabaa'irka khawaarij iyo muctasila way diidan yihiin sababtay u diidayaanna waxa weeye asalkooda baatilka ah ee ay rumaysan yihiin baa ku kalifaya asalkoodaas oo ah dadka ahlulkabaa'irka ahi ee inay islaamnimada ka baxeen ayaa khawaarij iyo muctasila isku waafaqsan yihin markaa khawaarijina waxay leeyihiin islaamnimadana way ka baxeen iyo iimaanka gaalnimadana way galeen oo adduunyada inta la joogana waa kufaar muctasilana waxay leeyihiin waxa weeye islaamnimadii iyo iimaankiina way ka baxeen gaalnimadiina may gelin oo waa mansilatun bayna almansilatayn marka adigu labaduba waxay isku waafaqsan yihin inay iimaankii ka baxeen aakhiro marka la tago waxay isku waafaqsan yihiin dadka ahlulkabaa'irka inay naarta gelayaan oy ku waarayaan waxaanay u deliishanayaan adiladan faraha badan ee kufaarta ku saabsan ee ilaahay sheegaya gaalada inaanay shafaaco loo shafaaco qaadahayn sida famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin iyo famaa lahum min shaaficiin iyo adilada noocaasa ayay ahlulkabaa'irka dusha waxa weeyaan markaa ka saarayaan amaa adilada sheegaysa ahlulkabaa'irka in loo shafaaco qaadaayo ilan iyadaba adilaa ku soo aroortae ishaa way la-yiin ishay adiladaa ku eegi lahaayeen way la-yiin oo dhankaa way ka cawaran yihiin dhankaa way ka cawaran yihiin qaalaa waxay dhaahdeen labada imaam wa cadaabu lqabri cadaabulqabriguna xaqun xaq weeye wa munkarun munkar iyo wa nakiiru nakiirna xaqun xaq weeye cadaabulqabriga in la rumeeyo iyo imtixaankiisa iyo wixii ka dambeeyaaba wuxuu ka mid yahay min aliimaani bilyowmi alaakhir tiirka weyn ee ka mida arkaanta iimaanka ah ee ku saabsan maalinka dambe in la rumeeyo waxaa soo gudagelaya sida shaykhulislaam ibnu taymiyaba uu alcaqiida alwaasitiya ku odhanayo wax alla wixii dhacaaya geerida dabadeed geerida dabadeed wax alla wixii qofku uu la kulmayaa waxay soo gudagelaysaa aliimaanu bilyowmi alaakhirka ah rumaynta la rumaynaya macnihi waay qabriguna waa madfanu linsaan waa halka qofka lagu lagu maaragtay waxa weeye aaso sida haalibkaana dadka waa la aasaa sida haalibka ah dadka waa la aasaa ha yeeshee ee cadaabulqabrigu kuma gaar aha un qofkii la aasay waxa uu soo gaadhayaa cid kasta oo cadaabulqabriga ehel u ah ama ha la aasa ama yaan la aasi cadaabulqabri ayuu halkan yidhi sheekhu waa xaq waxaa kaloo xaqa nicmada qabriguna waa xaq nicmada qabriga iyo cadaabkiisana waxaa ka horeysa fitnatu lqabri imtixaanka qabrigaa ka horeeya oo qofka marka xabaasha la dhigo ee ciidda lagu rogo laba malag baa u yimaado oo dabadeeta way soo fadhiisinayaan sida rasuulkeenu sheegay calayhi asalaatu wasalaam waa imtixaamayaan sida rasuulku uhi innakum tuftanuuna fii qubuurikum qubuurtiinaa laydinku imtixaamaya marka qofka marka la itixaamo kii imtixaankaa baasana jacala- jacalana allaahu minhum ee qabriga waa loogu nicmaynayaa noocyo kala duwan oo nicmaa buu kula kulmayaa qabriga kii imtixaankaasi ku dhacaana waxa weeye qabriga ayaa markaa lagu cadaabaya imtixaankaa ama fitnada qabriguna waa su-aalihii macruufka ahaa ee labada malag ay qofka weydiinayeen oo waxaa rasuulku uhi calayhi الsalaatu wasalaam إida qubira axadukum ataahu malakaani aswadaani asraqaani yuqaalu liaxadihima munkaru walaakharu nakiiru fayaquulaani ma kunta taqulu fi hada الrajul muxamed ilى akhiri اlxadiid xadiidka kale wuxuu sheegayaa fayaأtiihi malakaani fayujlisaanihi fayaquulaani lahu man rabuk waa muminkii fayaquulu rabi allah fayaquulaani lahu ma diinuk fayaquulu diini lislaam fayaquulaani lahu ma hada rajul ladii buciثa fiikum fayaquulu huwa rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam marka qofkii waxa weeye imtixaankaasi baasana qabriga waa loogu nicmaynayaa qofkii waxa weeye ku dhacee baasi waayena waa kan lagu cadaabayo weeye ee xaaladaas iyo imtixaankaasna qofka ilaahay qof ilaahay subxaana wa tacaala qofka muuminka waa markuu sugayo xadiidka albara ibnu caazib ee saxiixa ku sugan wuxuu rasuulku uhi calayhi الsalaatu wasalaam almuslimu ida su'ila fi lqabri yashhadu an laa ilaha ila اllah waana muxamada rasuulu اllah wadalika qowluhu yuhabitu اllah aladiina aamanuu bilqowli haabiti fi lxayaati اdunya wa fi اlaakhirah muslimka marka qabriga lagu weydiiyo su-aalaha wuxuu qirayaa shahaadateynkii iyo towxiidkiibuu qiraya soo ma aragti oo kelimaadkaa hore aynu sheegaynay qofka la weydiinayo man rabuk waman nabiyuk wamaa diinuka towxiidkii bay koobsanayaana garo marka ilaahay subxaana wa tacaala dadka mu'miniinta ah saadiqiinta ah ayuu sugayaa weeye wa cadaabu qab- wa cadaabulqabri xaqun cadaabka qabrigu inuu xaq yahay rasuulkeenna calayhi asalaatu wasalaam ayaaba sidaa u sheegay oo dhihi cadaabu lqabri xaq cadaabka qabrigu waa xaq saasay xadiis saxiixa ku jira ugu soo aroortayba inuu xaq yahay waxaa kaloo u daliila rasuulkeennu calayhi asalaatu wasalaam marka salaada uu ka sii baxayo ilaahay buu ka magan geli jiray allahuma ini acuudu bika min cadaabi alqabr wa min cadaabi annaar buu odhan jiray weliba ummadiisana wuxuu faray inay ilaahay subxaana wa tacaala cadaabka qabriga iyo cadaabka naarta iyo arrimaha kaleba ka magan galaan soo ma aragtid qur-aanka aayado ka midana waa laga deliishaday oo ilaahay waa ka yidhi annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya naarta ayaa loo bandhigayaa gelin hor iyo gelin dambaba fircoon iyo intii la socotay wayowma taquumu saacatu adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab maalinka qiyaamana dee cadaabkii adkaa iyo cadaabkii weynaa baa la geynaya marka cadaabka naarta qiyaamaha la geynaya ee intan ka horeysa cadaabka loo bandhigaya waa cadaabulqabrigii weeyi adi aayado kaloo qur-aanana waa laga deliishadaa waaya marka ahlulcilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen axaadiista ku soo aroortay fitnatu lqabri iyo cadaabu lqabri iyo naciimu lqabri waa axaadiis markaa mutawaatiro ah waa axaadiis mutawaatiro ah marka laga reebo labada malag ee qofka su-aalaha weydiinaya magacowga lagu magacaabay munkar iyo nakiir munkar iyo nakiirku ee wixii xumaaya dee munkarka ahaa maaha ha u fahmi sidaa munkar iyo nakiir baa la dhaha magacyadooda oo qofkanay u imanayaan ay fitnayanayaan ay imtixaamayaan baan dee garanahayn oon aqoon usii lahayn wey soo ma aragti waa laba malag markaa xadiidka munkar iyo nakiir ku magacaabaya labada malag ee hadda aynu akhriyaynayna ahlulcilmiga qaarkood way quweeyeen ahlulcilmiga quweeyena waxaa ka mid ah alimaamu alalbaaniyo oo sanadkiisu inuu xasan yahay buu sheegay alimaamu axmed markii la weydiiyey munkar iyo nakiir magacaana waxa weeye wuxuu sheegay inuu sugaayo hadalkiisana inaynu marar kale soo naqilaa laga yaabaa marka munkar iyo nakiirna waa xaq axaadiid baa ku soo aroortay fara badan laba malag inay qofka soo fadhiisinayaan ay su-aalo weydiinayaan laakiin tasmiyadaynu u jeednaa magacowga munkar iyo nakiir lagu kala magacaabayo xadiid xasana iyada ku soo aroortay marka arrimahanna waa arrimo waxa weeyaan marka laynoo sheegay xaqa inaga maqan mu'minkuna sifaadka wanaagsan ee uu dee kaga duwan yahay dadka kale waxaa ka mid ah iimaanuhu bilghayb wixii maqan rumaynta uu rumaynayo ilaahay suuratulbaqara awalkeeda waa ka ku ammaanay dadka mu'miniinta ahi waxa maqan inay rumaynayaan mar haddii ilaahay inoo inoo sheegay subxaanah ama rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu inoo sheegoy ka sugnaatay waxa weeye wadiifadeenni iyo innaga hawsha inoo taallaa waa inaynu rumayno Ah, inaynu caqligeenna gaaban adeegsanno ama nusuusta ka horgeynaana waa min daraa'iqi ahli lbidaci walahwaa qaalaa waxay dhahdeen labada imaam walkiraamu lkaatibuuna xaqun walkiraamu n malaa'igta sharafta badan ee alkaatibuuna karaanada ahi xaqun xaq weeye ha waa malaa'igta qiimaha badan ee qora addoommaha waxa weeye markaa xumaantooda iyo wanaagoodu xaqun weeye waa malaa'igtii acmaasha qoraysay inay xaqii waxaa u daliilo qur-aanko ilaahay wuxu uhi waina calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiina yaclamuuna maa tafcaluun korkiinna waxaa haday kuwo idin ilaalinayo oo kiraaman sharaf badan oo kaatibiina qoraayaala yaclamuuna maa tafcaluuna waxaa samaynaysaana way ogyihin mar kale waa ka ilaahay yihi id yatalaqa almutalaqiyaani can اlyamiini wa can اshimaali qaciida maa yalfidu min qowli ila ladayhi raqiibu catiid xataa waxay qorayaan qofka hamigiisa wuxuu ku hamiyey xataa qorayaan sida axaadiidta qaar ku soo aroortay marka malaa'igtaasi wax qoraysaana waxa weeyaan markaa waa xaq laa shaka fii dalik waxaana laga qaadanayaaba ahlulcilmigu idhaahdeen nusuusta malaa'igtaa sheegaysa xaadirka ah ee diyaarka ah ee sayi-aadkeenna iyo xasanaadkeenna qoraysa inuu qofku aada iyo aada isu ilaaliyo oo aqwaashiisa ama hadalladu ku hadlaayo uu ilaashado waxa weeye afcaashiisiiyo wuxuu samaynayo uu ilaashado waayo ilaahay subxaana wa tacaala mar walba uu ku arkaya marka koowaad marka labaadna malaa'ig baa lagu diray waxa weeye waxaad samaynaysa qoraaya marka awalan qofku waa inuu ilaahay ka xishoodo thaaniyanna malaa'igtan waxa weeye waa inuu ka xishoodo oo uu aada iyo aada uga feejignaado malaa'igta in la rumeeyaana waa tiir ka mida arkaanta iimaanka malaa'igtuna dee way noocyo badan yihiin shaqooyin kala duwan bay qabtaan inta magacyadooda laynoo sheegay inta shaqooyinkooda laynoo sheegay si gaar aynu u rumaynaynaa inta kalena si guud ayaynu u rumaynaynaa inay yihiin makhluuq ka mida makhluuqaadka ilaahay oo nuur laga abuuray oo laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun qaalaa waxay dhahdeen labada imaam walbacthu min bacdi almowti xaqun walbacthu isa soo saarka min bacdi lmowti geerida dabadeed laysa soo saaraana xaqun xaq weeye halkan waxay kaga waramayaan qiyaamaha ayay labada imaam kaga waramayaan qiyaamuhu marka waa xaq shaki kuma jiro qiyaamaha in la rumeeyaana waxay ka mid tahay tiirarka ama arkaanta iimaanka ayay ka mid tahay ilaahayna subxaanahu wa tacaala qur-aanka kariimka ah saddex meelood buu faray rasuulkiisa moxameda calayhi asalaatu wasalaam inuu ku dhaarto inuu waxa weeye xaq yahay markaa qiyaamuhu inuu xaq yahay wayastanbi'uunaka axaqun hu qul ii warabbii inahu la xaq waxay kaa waraysanayaan ma xaq baa isagu qiyaamuhu waxaad tidhaahdaa ii wa rabbii ii waa bimacnaa nacam haa rabbi rabbigay baan ku dhaartay innahu la xaq xaq weeye mowdica labaadna waa suuradda la yidhaahdo suuratu saba aayadda saddexaad waqaala aladiina kafaruu laa ta'tiina asaaca qul balaa warabbii lata'tiyannakum caalimi alghayb waxay yidhaahdeen kuwii gaaloobay ee saacaddu noo iman mayso waxaad tidha haa rabbigay baan ku dhaartay waa idiin iman oo idiin iman mowdica saddexaadna waa suuratu taqaabun zacama aladiina kafaruu an lan yubcaثuu qul balaa warabbii latubcatun uma latunaba'una bima camiltum wadalika cala allahi yasiir iyada oo mar walba hadalka ilaah iyo hadalka rasuulku ay run iyo xaq yihiin ayaa haddana saddexdaa meelood buu faray ilaahay iyo rasuulkiisa moxameda calayhi asalaatu wasalaam inuu ku dhaarto xaqnimada markaysa soo saarka iyo qiyaamaha ilaahayna subxaanahu wa tacaala qur-aanka marka aynu akhriyayno saddex arin ayuu waxa weeye had iyo jeer ku soo celceliyaa oo uu ku caddaynayo qiyaamaha iyo xaqnimadiisa iyo sida ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu fudud yahay saddexdaa arrin arrinka koowaad waa abuurkii marka hore ilaahay uu abuuray oo aayaadku waxay sheegayaan allihii insaankan marka horeba abuuray ee isagoo waxba yahay oo aan jirin jirsiiyey miyaanu waxa weeye soo celin karin aayado badan baa saa sheegaya marka mar hadduu markii horeba uu abuuray isagu uu sameeyey dee waanu soo celin karaa waa xujajkii la hordhigaayay dadkii diidanaa ee waxa weeyaan markaa loogu caddaynayay bay ka mid ahay aayaad badanna way ku soo aroortay arrinka labaad waa biixyaai lardi bacda mowtiha soo noolaynta dhulka intay dhimatay dabadeed dhulkani wuu abaarsadaayo dhimashada dhulku iyo naf ku jirtay oo ka baxaysa maaha ee waxa weeye waa abaarsiga abaar baa ku dhacaysa wuu jajabaya wuu madoobaanayaa dabadeetana iyadoo indhuhu diidayaan baa ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa iyo roobkiisa uu marinaya waaba dhulkii oo dhalaalaya oo iftiimaya waa dhirtii oo waxa weeyaan markaa doogga iyo cagaarka iyo hoobaanta saa u laalaadiso indhuhu ay macaansanayaanood saa indhaha ula raacayso marka allihii dhulka oo dhintay soo nooleeyey miyaanu waxa weeye soo noolayn karin markaa aadamahana maya wuu soo noolayn karaa wey aayado badan baa taana ku soo arooray arrinka saddexaad waxa weeye waa abuurka samaawaadka iyo dhulka ya oo waxaa la garanayaa cirkan iyo dhulkan dhulkana aragteen badihiisa iyo berigiisa iyo dhirtiisa iyo buurihiisa iyo awooddiisa iyo baaxaddiisa iyo samaawaadkan iyaguna toddobada dardarana abuurkoodaa ka weyn abuurka waxa weeye qofka ama insaanka soo ma markaa allihii cirkan iyo dhulkan abuuray sidan u baaxadda weyne sidan u weyni miyaanu insaan dhintay oo markii horena abuuray soo celin kara lakhalqu samaawaati waalardi akbaru min khalqi nnaasi walaakina akara annaasi laa yaclamuun awalam yarow ana allaha aladii khalaqa asamaawaati waalarda walam yacya bikhalqihina biqaadirin cala an yuxyiya almowta bala inahu cala kuli shayin qadiir awalaysa aladii khalaqa asamaawaati waalarda biqaadirin cala an yakhluqa milahm بlى وهو الkhلاq العليم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها marka على كل حال arimahaas oo mid walba aayado badani ay ku soo arooreen baa ilaahay xaqnimada waxa wey ku caddeeyaa qiyaamaha had iyo jeer qofka qiyaamaha beeniyaana waa kaafir gaalo weeye waa gaal qofka idhaa qiyaamuhu ma jira ama xaq ma aha sidaa awgeed baa ilahay ihi zacama aladiina kafaruu wuxuu ku sifeeyey kuwii yidhina lama soo saarayo inay gaalo yihiin baa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku tilmaamou ku sifeeyey waxa la soo saarayo la soo celinayaana nafahoo keliya maaha waa nafaha iyo jidharhkii jidharhkii adduunyadan joogay ee daacada ku daali jiray ee soomi jiray ee salaadi jiray ee khayrka ku dadaali jiray ee khayrka u socon jiray ama sharka iyo fasaadka dhex qaadi jiray qudhoodaa la soo celinaya jidharhkii adduunyadan joogay qudhoodii baa la soo celinaya soo ma aragta markaa arwaaxdii iyo ajsaaddii labadaba waa la soo celinayaa weeye sidaasaana ahlu sunnuhu ay rumaysan yihiin adiladuna ay waxa weeye ku soo aroortay waay waxay idhaahdeen labada imaam walbacthu isa soo saarka min bacdi lmowti geerida dabadeed la isoo soorayaana xaqun weyi isa soo saarkana waxaa ka horeynaysa nafku suur suurta in la afuufo ayaa ka horeynaysa oo suurtaa la afuufayaa n waxa weeye dadku way argagaxayaan waanay markaa suuxayaan suuxis ay ku dhimanayaan haddana muddo kadib baa la afuufayaayoo dadkii oo dhan baa la soo saarayaa fa idaa hum qiyaamun yanduruun waaba iyagoo markaa taagtaagan oo wax eegaya weeye markaa suurtaasi marka labaad ee la afuufo ayaa waxa weeye qiyaamahan weyni uu dhacayaa waayo qiyaamahan weyni markaasi ayuu dhacayaa halkaa aynu u dayno subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk